marka hore sheekh waan salaamaya adiga iyo v o edaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan jeclahay inaan yar faahfaahiyo runtii casilaadeyda iyo nooca ay tahay iyo waxaan arkiyo sidaan yahay inaan sheego yaan doonaya anigoo ah abiib diirya nuur ahna wasiirka wasaaradda warshadaha waxaan ummadda reer somaliland u sheegayaa ama shacbiga reer somaliland u sheegayaa inaan iska casilay xilkii aanu hayay qaranka ee uu ii magacaabay madaxweyne jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud jiiraanyo oo dowladdan hadda ka madaxa iscasilaadaadu maxaa sababa maxaa keena waqtiga kusoo beegay in iscasisho iscasilaadayda waxaa kusoo beegay runtii markii aan arkay jawiga sida la yahay iyo sida loo socdo maamaaba tiraa haddii kuugtu badato maraqa xumaada runtii meesha kuugtii baa ku badatay dabeedna maamulkii iyo nidaamkii iyo wixii baa isku wada iswada jiiday oo waad yaabaysaa yani haddaad muxuu ahaa markii aan arkay in wax walba upside down u shaqaynayo wax walba qalinka u shaqaynayo ee yaan dee go-aankan gaadhay anigoo aan idhi ha ku milmin oo ha ku sii muxuu ahaa dee waxaad kusii jiri karta maaha waxan sian ka warqabno shacbiga somalilan oo kale ama de bulshado kale waxay isweydiin karayaan ereyga dee kuugtii baa badatay hore de madaxweynaha somalilan bay ku yaqaaneen de madaxweynuhu inuu hogaankii iyo taladii iyo go-aankii bilay maxaad uga jeedaa hadday kuugtii badatay taladaa badatay waxaan uga jeedaa arrintaa taladiibaa badatay oo taladu hadday badatana dee dabcan way xumanaysaa oo way way xumaanaysaa dee waa adiga og natiijada ka soo baxda iyo xataa marka laga eego rishafalkan ugu dambeeyey nooca uu yahay iyo siduu yahay iyo siduu eg yahay dee waa adiga arko cid yacni dee kamay talin cid waaye araga oo dalkan iyo dadkan u naxaysa oo yacni kamay talin runtii way ka muuqataa markaa sababtaan uga jeedaa waxa weeye waxa batay xukunkiibaa batay oo dadkii ka talinayaa batay iminka taladan badatay aad u sababeynaysa iscasilaadaadu ma wax cusuba dhawaana soo baxay amise wax in muddoaba de xukuumadda ku jirtay inta horeba soo jirtay waa wax in muddoaba ku jiray xukuumadda oo dee waa ka warhaysaan idinba oo dee wax idinka qarsooni ma jiro siday wax yihiin iyo siday wax u socdaan iyo muxuu ahaa waa ka warhaysaan markaa ma cusba hadda iscasilaadaada ma u gudbisay madaxweynaha mise warbaahinta maad u marinaysa warbaahintaan u marinaya runtii waxaanan ka codsanayaa isaga inuu iga aqbalo abiib diiriya nuur sir ka warqabnay dhowaan madaxweynaha somalilan resafal buu sameeyey ama isku bedel dhinaca xukuumaddiisa ah isku sharnin buu sameeyey dhowaanna wasiirka wasaaradda maaliyadda isagana bedel baa lagu sameeyey wasaarad kale loo bedeliyey walow uu ka cudur daatay isla markaana uu booskaasi iska casilay saaxiibo dhow baa tihiin wasiirka wasaaradda maaliyadda oo xulafo dhinaca siyaasadda ku ah ma la odhan karo xiriir bay leedahay tani iscasilaadaada iyo weliba tii ku dhacday wasiirka
kolley dee cabdicasiis waxaanu nahay dad saaxiiba ah oo marka laba qofaan horta kala nahay anigiyo cabdicasiis laakiin marka loo eego siyaasadda waxbaanu wada aaminsanayn isku gruub baanu hayn isku koox baanu hayn waxbaa ka jira oo waa run iminkana waxbaanu wada aaminsannahay xisbiga kulmiye xubnihii muddada badan kusoo jira waad ka mid ahayd islamarkaana doorashadii madaxtinimada xisbiga la soo galay ololaheedii haatanna xubnihii golaha wasiiradii iyo weliba dee ugu sarreeyay baad ka mid haatan wasiirnimadii baa iska casishay taladii xisbiga iyo xubinnimadii xisbiga iyo inaad kasii mid ahaato waayo doorashooyin baa soo dhow iyo taasi ma halkeedii baa ahanaysa ha halkeedii baa ahanaysaa shircow xisbiga kama tegayo xisbiga waxaan ku jiraa golihiisa dhex waan ku jiraa guddigiisa fulinta waan ku jiraa waxaan ka mid ahaa dadkii maxaanku rahay firfircoonaa xisbiga taladiisa hayay baan ka mid ahaa sidii baan uga jirayaa kamana tegayo kana mid bana